ciidamada ammaanka puntland qaybahooda kala gedisan ayaa howlgal ay habeennimadii xalay ka sameeyeen xaafadaha meheradaha ganacsiga iyo waddooyinka magaalada boosaaso waxa ay ku soo qaqabteen dad fara badan oo isugu jira kuwa deegaanka barakacayaasha iyo tahriibayaasha ka yimid dhinaca itoobiya dadkan ayaa la geeyey saldhigyada magaalada boosaaso qaar ka mid a saraakiisha ammaanka gobolka bari oo ay v o a xiriir la samaysay kana cududaartay in aan waraysi la yeesho ayaa v o a u sheegay in ay ku guda jiraan baaritaan ay ku goobayaan dadkii geystay falalkii dilka iyo qaraxyada ahaa ee ka dhacay gudaha boosaaso saraakiishan oo magacooda ka gaabsaday in la shaaciyo ayaa sheegay in uu socon doono howlgalka dadka lagu qaqabanayo ee ka socda gudaha boosaaso faadme yaasin jaamac v o a boosaaso